xilliyada wararka aad ka dhegaysan karto redio cadaado waa labada subaxnimo akowda duhurnimo labada fiidnimo redio cadaado waa haqabtirka wararka geyigeenna cadaada redio
faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
maxamed idle raadiyo cadaado muqdisho
cismaan awis baxar raadiyo cadaado magaalada baraawe
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantaasig reediyo cadaado gaalkacyo maryan mire axmed reediyo cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi xijalaqsane reediyo cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyo cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal reediyo cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton reediyo cadaado magaalada galkacyo
cabdiraxmaan saxafi raadiyo cadaado muqdisho
cabdisalaan xaaji axmed reediyo cadaado muqdisho
cabdimajiid aweys raadiyo cadaada magaalada beledweyne
najmo cismaan yuusuf reediyo cadaado kismaayo
cumar muxudiin cumar raadiyo cadaado muqdisho
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaar jakaarta reediyo cadaado magaalada muqdisho
cabdifataax maxamed cusmaan raadiyo cadaado magaalada muqdisho
cabdiraxmaan waabiri reediyo cadaado muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan reediyo cadaado afguye
amaalqaajo reediyo cadaado garowe
bashir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
mubaarak axmed cabdalle warbaahinta reediyo cadaado magaalada hardhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug
maxamed cabdiweli tooxow raadiyo cadaado dhuusamareeb
cabdikhayr maxamed jaamac reediyo cadaado degmada jirriban ee gobolka mudug
zakariya cabdulaahi maxamed reediyo cadaado muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe reediyo cadaado magaalada baardheer ee gobolka gado
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
cabdullah warsamo rooble raadiyo cadaado dhuusamareeb
xaq bay u leedahay aad iyo aad hayahe xaaka cosliyahe marka qoysaska tegay dhaqse ka daba tegaysaa shib iska dheh shib dhih maahe wax ii sheega mar waa fertirity center si raysaan u aqaan waa isbitaalkii ugu horreeya dalkeenna ahna isbitaalka keliya caanka ku ah beerista ilmaha allah ubadka bixiye arday yaa murunka qaba hee mugga hadda waa dalba dooqaaga yaa dalabha ii dambeeya horta wax ii sheega isbitaalka marwa oo ah isbitaalka keliya takhasuska u leh ilma beerista ayaa hadda kuu samaynaya aqbalada codsigiinna hayahe ii qaniicaadihe warka waa dalba dooqaaga waxa lagu beerayaa hooyada insha allah inta cunugu ay rabto hal mar yacni i v f yahoy bal sug ma mantaana ha hal labo saddex ilaa afar ad lee waaye nabee qoyskaa tagaad ka daba tege isbitaalka marwa waxaa jooga dhakhaatiir awood u leh in raximka hooyada ay ku beeraan insha allah ilmo intii aad dalbato yaa sida mukulaashii qofkii hal mar shan cunug rabana dooqaaga ka cayaar shan dhanaa dalba dooqaaga arfarxad darteer madaxa marwa waa isbitaal ku caan ah daweynta dhalmala'aanta ragga iyo dumarka allah ubadka bixiye beenta ma aha waa isbitaalka haysta dhakhaatiirta dhanka dalmada iyo weliba qalabka ugu wanaagsan dalkeenna yaa taas maa la miiswarsehe ugu hagaag isbitaalka marwo degmada hodan waxa uu ku dhegan yahay arigada degmada ama kala xiriir eber lix hal hal laba labo laba labo hal hal ama eber lix hal hal laba labo hal hal hal hal habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada warka habeenay raadiyaha cadaado qodobadaad caawa ku dhegaysan doontaanna waxaa ugu dooroon madaxweyne ku-xigeenka dowladda galmudug cali daahir ciide oo maanta magaalada dhuusamareeb ka furay shirka madasha bini'aadantinimada soomaaliya ciidamada xoogga dalka soomaaliya howlgallo amniga lagu xaqiijinaya ka sameeyey deegaana hoostaga degmada marke ee gobolka shabeellada hoose maamulka jubbaland oo deeq raashina gaarsiiya dadka deegaanka buulaxaaji oo u baahan la caawiyo wasaaradda arrimaha gudaha federaalka ee dibheshiinta maamulka jubbaland oo maanta tababar u qabatay shaqaalaha dowladda hoose ee degmada kismaayo madaxweynaha soomaaliya oo dalacsiiyey saraakiil ka tirsan ciidanka ilaalada deegaanka xamar intaas waa qaar ka mid a qodobada ugu door korroon warka habeene raadiyaha cadaada dhegaystayaal goorna u diyaar garooba warkaa intaa ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
madaxweyne ku-xigeenka dowladda galmudug cali daahir ciid ayaa magaalada dhuusamareeb ka daafuray shirka madasha arrimaha bini'aadanimada soomaaliya farxaan maxamed cabdi ee warbixinta warkan dhuusamareeb inooga soo diray madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug cali daahir ciid ayaa maanta magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug ka furay shirka madasha bini'aadanimada soomaaliya oo ay soo qabanqaabisay hay-adda maaraynta masiibooyinka sodma kaasi oo looga hadlayo xaaladaha la xiriira arrimaha bini'aadanimada soomaaliya shirkaani waxaa ka qayb galay guddoomiyaha hay-adda maaraynta masiibooyinka maxamuud macalin cabdulle wakiilla ka kala socda dowladda federaalka ee soomaaliya wasaaradaha gargaarka ee dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka maamulka khaatumo gobolka banaadir madax ka socota deeqbixiyaasha ururada maxalliga ah iyo kuwa caalamiga ah shirkan ayaa si gaar ah waxaa looga hadlay xaaladaha abaaraha dalka ku soo food leh sida looga gaashaaman karo guddoomiyaha hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka maxamuud macalin cabdulle ayaa ka warbixiyey shirkan ujeedkiisa hadda bini'aadanimada dalka soomaaliya oo marxalado kala duwan soo maray wuxuu ku soo aaday xilli aan soo marnay fatahaad aada u daran oo dalka oo dhan ka dhacday khaasatan gobollada ay webiyadu maraan iyo runtii magaalooyin badan oo biyo ay kusoo ay kusoo daateen taasoo runtii dhimasho weyn dalka soomaaliya gaarsiisay dalag badan oo la filaya baabi'isay guryo baabi'isay buundooyinkii magaalooyina waaweyn iyo isu markii dalka soomaaliya baabi'isay wuxuu ku soo aadayaa xilli adag oo ummadda soomaaliyeed ay marayaan xaalad adag wuxuu ku soo aadayaa xilli aan u baahan nahay inaan isku duubni muujino oo runtii xaaladda dalka soomaaliya oo wajahayo iyo abaarta ku soo socota aan isaga duubnaano waxaan rabaa runtii inaan maanta u sheego ummadda soomaaliyeed inay tahay maalin weyn oo ay tahay inay isku duubni muujiyaan aan iskaga filnaano xaaladda isbebedelayso dalka soomaaliya soo marayso waxaan rabaa runtii inaan iidane ka markhaati kaco beesha caalamka iyo oo u diyaar garoobayso xaaladda bini'aadanimada khaasatan hay-adda u n ocha oo runtii diyaarin doonto warbixinta taasoo runtii aan rabno iidane inaan maanta dood weyn ka yeelano iyo qaabka aan rabno inaan isla wajahno oo xaaladda anaga fal celino
madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug cali daahir ciid ayaa sheegay in shacabka soomaaliyeed looga baahan yahay isku tashi laakiin badduu ku shubaa xaqiiqdii inaan isku tashanno intaan international community aan awoodda saari lahayn annaga intaan isku laabanno wasaaradaha isku laabtaan oo water catchment la sameeyo oo dadkeenna waa isku tashtaan maalin walba gargaar uma taagnaanayno ilaahay hadduu yidhaahdo sodma waa uga mahadcelinaynaa abaabulka iyo wasaaradahaba waxaan rajeynaynaa insha allah shirkan shirka ku xiga annagoo sidii aan hadda nahay ka duwan inuu ilaahay duyaada noo qabsoomo internationalka mar walba waa uga mahad celinaynaa gargaarka iyo garab istaagga ase galmudugna waxaan ballan qaadaynaa shirkan wixii ka soo baxay inaan fulino ilaahay hadduu yidhaahdo inaan hoggaansanno sidoo kale isteediyaduna saasay samayn doonaan waxaan rajeynayaa insha allah safar qeybka qaba inaad dib ugu laabataan
wasaaradda arrimaha gudaha federaalka ee dibheshiisiinta maamulka jubbaland ayaa maanta tababar u qabatay shaqaalaha dowladda hoose ee degmada kismaayo warbixinta warkan waxaa kismaayo nooga soo diray axmed cabdiraxmaan wasaaradda arrimaha gudaha fadalka ee dib u heshiisiinta dowladda jubbaland ayaa tababar u qabatay shaqaalaha dowladda hoose ee degmada kismaayo tababarkan ayaa waxaa daafuray guddoomiye ku-xigeenka degmada ahna xogayaha degmada kismaayo waxaana kasoo qaybgalay shaqaalaha degmada kismaayo ujeedka aqoon kororsigan ayaa ahaa in shaqaalaha dowladda hoose lagu tababaro shuruucda dowladda hoose si kor loogu qaado aqoonta sharciga iyo nidaamka cashuur aruurinta ee degmada kismaayo agaasimaha waaxda dib u heshiisiinta ee wasaaradda arrimaha gudaha jubbaland maxamed cabdifitaax maxamed ayaa ugu horreyn bidhaamiyey tobabarkani wuxuu daaran yahay wasaaradda arrimaha gudaha shaqadeeda waxa weeye ugu muhiimsan ugu weyn waxa weye inay xoojiso dowladaha hoose in maamulka loo soo daadejiyo dowladaha hoose saa la socotaan dowladnimada soomaaliya waxay ka kooban tahay federalismka saddex heerlakab dowladeed bay ka kooban tahay oo ah dowladda dhexe dowlad goboleedka iyo dowladda hoose qaybta ugu muhiimsan ee dowladnimada soomaaliya qaybta ugu muhiimsan waa qaybta dowladda hoose wee la rabo in la xoojiyo laakiin badanaa waxa weye la dul maro oo mataqaana aan waxba la siin oo la xaqiiro waa qaybtaas weeye wasaaradda arrimaha gudaha iyo mashruuca dowlad kaab oo iska kaashanayaan saddex hayladood oo kale ah u n d b un habitat iyo unicef waxay xoogga saari doonaan hadduu ilaah yidhahdo in jubbaland degmooyinkeeda oo dhan loo dhiso golihii deegaanka la awoodeeyo shaqaalaheeda la tababaro ee si adeega ay dadweynaha ugu gudbiyaan daahir xuseen cabdi guddoomiye ku-xigeenka degmada kismaayo ahna xogayaha dowladda hoose ayaa tababarka si rasmi a u daafuray isagoo shaqaalaha fursad u helay ka qaybgalka tababarkan ku booriyey inay si wanaagsan u qaataan casharada laga bixinayo intuu socdo aqoon kororsiga tababarkan wuxuu waxaa la yidhaahdaa ama uu ku saabsan yahay horta wuxuu ku saabsan yahay ururinta dakhliga iyo canshuuraha kor u qaadidda dakhliga ilaalinta hantida dakhliga iyo canshuuraha iyo kor u qaadidda khibradda shaqaalaha degmada waxaa hadda ka hor hawshaa inoo ahaan jiray mashruuc la yidhahdo g b l g haddana waxaa inoo wada oo duxisboonisiin hadda bilaabahaya mashruuc la yidhaahdo dowlad kaab g b l g dii hore inoo wadi jirtay oo magacii loo bedelay oo dowlad kaab loo bixiyey weeye mashruuca dowlad kaab ayaa hadda ina siinaya tababarka oo wasaaradda arrimaha gudaha ee jubbaland ay waddo intaa kadib waxaa la rabaa shaqaaluhu inuu qaato khibradda ilaalinta ururinta canshuurta oo uu sida loogu talagalay u barto haddii aan canshuur la soo saarin oon dakhli la soo saarinna dee dowladu ma jiraysa ka dhigan tahay dowladu waxay ka bilaabataa ilaa ururinta canshuurta waxaa laydinku tababarayaa marka ilaalintii canshuurta ururintii canshuurta koruqaadidii dakhliga iyo koruqaadistii aqoontiina qofka markii aqoontiisa la dhiso ayuu wax qaban karayaa wasaaradda arrimaha guduhu waa mashruuc hadda hor leh oo ay bilaabayso awooddiisa iyo xooggiisuna waxaa loo samaynayaa degmooyinka mashruuca dowlad kaab la yidhaahdo awoodda ugu badan iyo awoodeynta iyo gacansiinta ugu badan waxaa la siinaya waa maamulada degmada inagu maamulkii koowaade hadda loo qabtay waktigii koowaade laynoo qabtay baan nahay maamulkii degmada dowladda hoose degmada kismaayo haddaa laynoogu horeysa kii hore g b l g ma laakiin dowlad kaabkii hadda inoo furmay waxaan rajaynayaa inaad si firfircooni leh oo shaksiyad leh oo howlkarnimo leh oo wadaniyad leh oo qaadasho cilmi leh inaad hawshaa gudan doontaan idinka oo ilaalinaya sumcaddii iyo hawshii degmadu ay u haysay bulshadeeda ciidamada xoogga dalka soomaaliya gaar ahaana guutada afar iyo tobanka oktoobar ayaa howlgallo amniga lagu xaqiijinaya ka sameeyey deegaano hoostaga degmada marka aways xasan ee warbixinta warkaana inooga soo diray marka ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed gaar ahaan ururka boqol afartan iyo koowaad guutada afar iyo tobanka oktoobar ee xoogga dalka soomaaliyeed ayaa howlgallo qorshaysan oo sifeen ah ka fuliyey tuulooyin hoostaga degmada marka ee xarunta gobolka shabeellaha hoose iyo wadooyin muhiim u ah isu socodka bulshada howlgalka intiisa badan waxaa lagu beegsanayay goobaha gambaadka u ah khawaariijta si gaar ah jidgooyooyinka oo ay xilliyada qaar lacaga baad ah kaga qaadaan dadka shacabka ah waxaana howlgalka wadajir u hogaaminayay taliyaha ururka boqol afartan iyo koowaad ee guutada afar iyo tobanka oktoobar gaashaanle cali caato iyo afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga
bartaada ku jiro anaga buurtaa ka degaynaa xagga karoa ka soo quurinaa marka waa lagu soo wacaa bartaada ku jirya si guud gobolka waxaa kaga socda howlgallo dhowr jiho ah waxaana warbaahinta qaranka u faahfaahiyey afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga laba xidigle sheekh abuukar macalin بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم aad aa mahadsantihiin ee ilaahay aa ku mahadsan subxaana wa tacaala oo si nabadgelyo ah ee hawdka u dhexeeya cadcadday iyo ceel xaaji ee hoostaga degmada marko si si nabadgelyaha ayaa uga howlgalnay Ee, howlgalkaas waxaa qayb ka ahay taliyaha ururka aad ee guutada afarta oktoobar gaashaale calcaate ee, si nabadgelyo ah ayaa howlgalkeena iyo burburintii nadiifinta shacabka soomaaliya lagu adeegaya noogu soo dhamaaday falilah alxamdu walminna waxaan ummadda soomaaliyeed iyo dadka shacabka sa- shacabka shabeellada hoose u sheegaynaa in khawaarijta alhabaab aysan wax tabara lahayn oo xiliyo dambo iyo xiliyo hore iyo xilli dambaba ee, laga howlgalayo deegaanada ee, xoo ahay ay ku dhumaalaysanayaan hadda si nabadgelyo ah waxaan u joognaa cadcadey iyo xooha ceel xaaji ee, ummadda soomaaliyeedna waxaan leenahay waxaad la shaqaysaan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ciidamada qalabka sida guud ahaan ee, waxaan ognahay si gaar ah waxa uga howlgala deegaanadan ee, ururka aad ee guutada afarinta oktoobar iyo ururka nise ee xoohay hogaamiyo ee, xoohay maxamed sheekh ayaa deegaanadan ka howlgalo waxaan la soconnaa inay burburiyeen miinooyin tiro badan maalmihii ugu dambeeyey inay cadow badan ay soo qabteen oo xoohay mar dhow maxkamadda la horkeeni doono haddii alla idmo waxaan la soconnaa si nabadgelya in shacabka soomaaliyeed ee ku nool magaalada marka ay ku ganacsanayaan oo habeenadii lix saac toddoba saac oo ganacsiga magaalada furan yahay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo guud ahaan ciidamada qarankaba si wadajir ah ayay uga howlgalaan nawaaxiga magaalada marka caddey ayagoo kaashanaya shacabka soomaaliyeed ee ku nool magaalada marko waxaa ognahay magaaladan marka la qabanayo ayagoo khawaariijta dadka dhibaateeyeen qabaal isugu direen dhibaato badan ay ka jirta ayaa ciidanka ee, xoogga dalka soomaaliyeed gaar ahaan guutada afarka oktoobar ay xoreysay labada kun iyo sagaal iyo tobankii Ee, waxaan leenahay marka guushii iyo guushaad gaarteen maraheeda ayay guranayaan shacabka soomaaliyeed waxaan la soconnaa in si nabadgelyo ah magaaladan loogana cibaadaysto wax looga barto ay ka mid tahay magaalooyinka ugu amniga badan waxaana suurtageliyey nabadda iskama timaadee dad dhiigood ayay ku timaadaa waxaa suurtageliyey shacab iyo ciidan iska rabsanayo waxaa suurtageliyey hay-adihii amniga ee ugu horeeyaan militariga iyo nabad sugidda oo si wadajir ah ee uga howlgalaya cadowga gudaha iyo cadowga dibadda oo xoohay ee, magaalada meelo fo- meelo fog inay kasoo duulaan rabeen hadda halkan waxaan u joognaa in cadowga aysan kusoo dhuumaalaysan magaalada marko si aysan u dhibaateen shacabka soomaaliyeed habeen iyo maalinba difaaca waxay ugu jiraan ciidankeenna inay sugaan amniga muwaadiniinta soomaaliyeed inay ilaaliyaan eh, xooha cirdiga iyo sharafta ummadda soomaaliyeed waxaan mar labaad fariin u dirayaa shacabka soomaaliyeed gaar ahaan dadka aan maanta u howlgelayno marka caddii ku nool waxaan leenahay waxaad iska ilaalisaan lacagta baadda ah ay xoohay eh, khawaarijta in ka dalbanayaan oo xogteeda aan hayno dadka lacagta in ka dalbanaya meeshaan aan taaganna haddadaan imaan karin wa marka waxaan leenahay haddaad lacag bixiso baadil ah oo aad ku bixiso waxaan ilaahay raalli uusan ka ahayn oo dowladnimo lagu dhisaynin qofkii lagu dhibaatay lacagtaas ama hubkii laga soo bixiyo qofkii lagu dilo mas-uuliyaddeeda qiyaamo waxbaa ku yeelanaysa nabigeena calayhi salaatu wasalaam waxuu dhahay qofkii ugu kaalmay qof muslim ee dhiiggiisa daadinteeda in la eg taako qiyaamo wuxuu imaanayaa isagoo wejigiisa ku qorantaa wuxuu beri ka yahay qofkan jannada ilaahay ayuu beri ka yahay wuxuuna gelayaa cadaabta ilaahay waxaan rabnaa marka waman axyaaha fakaana maxya naasa jamiican qofka qof badbaadiye wuxuu la mid yahay asagoo dadkao dhan badbaadiyey shacabka soomaaliyeed iyo ciidamada qaranka qaybahooda kala duwan oo badbaadinta muwaadiniinta soomaaliyed ka shaqeynaya waxaan leenahay badbaadinta qof kasta oo soomaali ah ama qof kasta oo muslim ah ama qof kastoo bani aadan ah qayb qaybaad ku leedihiin ajirkeeda laakiin haddii lacag baad aad bixiso oo biskood laga soo bixiyo ama qora laga soo bixiyo ama qarax laga soo bixiyo ummad soomaaliya lagu dhibaateeya mas-uuliyaddeeda qiyaamada waxbaa ku yeelanaysaa adduunkan haddii dowladda soomaaliya idinku ogaato waa inkula xisaabtamaysa hay-adihii shaqada kulahaa haddii cadaaladda tahay iyo haddii amniga tahaba mar labaad iyo mar saddexaad waxaan u mahadcelinaynaa ururka aad ee guutada afarta oktoobar iyo ururka nisa oo hogaamiyo ee, korneel maxamed sheekh waxaan leenahay guuleysta waxaa haysiin shaqada qaranka haysiin waxaana inkugu mahad celinaynaa anoo ku hadla afka wasaaradda gaashaandhigga iyo afka taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed guuleysta ayaa leenahay waa mahadsantihiin ciidanka qaranka ayaa guulo badan ka gaaray howlgallo isdaba joog ah uu hogaaminayay afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga kaasoo intiisa badan ka socday shabeellaha hoose maalmihii ugu dambeeyey ciidanka waxa ay ku guulaysteen in la burburiyo talisi muhiim u ahaa khawaariijta iyo tuulooyin ay gambaad ka dhiganayeen aways muumin xasan aways okay wasiiru dowlaha wasaaradda cadaaladda xukuumadda federaalk soomaaliya iyo mas-uuliyiinta guddiga dastuurka ayaa ka qayb galay wadatashiga astaynta awoodaha dowladda oo lagu qabtay muqdisho warbixinta warkan waxaa muqdisho inooga soo diray maxamed daahir degene kulanka oo ay si wada jira u soo agaasimeen hay-adaha u xil saaran dib u eegista dastuurka dalka ee kale ah guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka dalka iyo guddiga la socodka dastuurka ee baarlamaanka ayaa diiradda lagu saarayay astaynta hay-adaha dowladda ee u abbaaran cutubka shanaad ee ka mida dastuurka dalka ee uu hadda gacanta ku hayo guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka soomaaliya kulanka way ka soo qayb galeen xubno ka socda wasaaradaha xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya oo ay ka mid yihiin xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalka soomaaliya ayay guddiga madaxa bannaan ee dastuurka ku soo bandhigeen laba barseshan oo kale ah natiijooyinka soddon iyo saddexdii su-aal ee laga soo ururiyey la tashiyada wejigii labaad ee lagu kala qabtay gobollada dalka iyo magaalada muqdisho kuwaasi oo kala dhacay agoosto iyo nofembar ee sanadkan iyo sidoo kale bariseshan kooban oo diiradda lagu saarayey awoodaha ay kala leeyihiin dowladda federaalka dowlad goboleedyada iyo dowladda hoose ee dalka ugu horreyntii ayaa waxaa shirka ujeedkiisa faahfaahin ka bixiyey guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka dalka abukaati burhaan aadan cumar waxaana uu xusay inay muhiim tahay in la dhammeeyo shaqada cutubyadan marka wejiga labaad baa haddana noo socda oo runtii haddana meel fiican ee noo marayey wejiga labaad markuu noo dhammaado oo natiijadii draftiga koowaad baan wax diyaareyna kala fadhiga soo socda waxaan u gudbin doonaa haddii la yihahdo baarlamaanka dalka soomaaliya ee guddiga la socodka ee ee baarlamaanka waxaa loo gudbin doonaa ee shantaa cutub oo lafdhowr u ah marka cutubka shanaad meesha usoo socda waa halkaan shan cutubka shanaad waa cutubka federaalismka iyo baahinta awoodaha ka hadlaya waa cutubka ugu muhiimsan waagii hore afar awoodood keliyu sheegayay ogeday heshiis baa laga gaaray heshiiskii waa la qaybiyey heshiiskaa la qaybiyey annagu markaa technically analysis waa lagu sameynayo dad khubra aan u dirnay laakiin sidaa maca daalikana waxaan kaloo sameynay dastuur ahaan qodobada principalska ugalayana prestationka ku arki doontaana sidaa u dhignay isagana waa la dhigay xogayaha guddiga la socodka dastuurka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya senatar siciida cabdi xuseen oo ka hadlay furitaanka ayaa isaguna waxa uu yidhi agtiyihii la ururshay iyo xogihii laga soo ururshay oo lasoo nuxuriyey ama lasoo khulaaseeyey ayaa waxaa inala wadaagi doona guddiga madaxa bannaan ee dibegis dastuurka waxaa markaa idinka laydna rabaa in cutubka shanaad oo muhiimadiisa aa og tihiin aragtidiina ku darsataa oo oo dhigaya in saddexeer dowlo jamhuuriyadda uu dastuurkani samayn doono ay noqoto waxaa cad inay meesha ka bixi doonto gobol oo dowladda heerarkeedu ay noqon doonaan heer federaal heer dowlado xubno ka ah dowladda federaalka iyo heer dowlado hoose saddexdaa entity oo entity walba awoodihiisa aa ka warqabtaan amba ay qeexan yihiin inta uu awoodo gaarka u leeyahay ugu dambeyntii ayaa wasiiru dowlaha wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka ee xukuumadda federaalka soomaaliya waxa uu si rasmiga u furay kulanka la tashiga dastuurka oo hadda ku saabsan asteynta awoodaha dowladda awoodda in la baahiyo mas-uuliyadda koowaad maanta annagayna saaran tahay waxaan marka ula jeedo waxay tahay muhiimadda aan u leenahay kulankan waxay tahay sida uu shee iga shee sheegeen maaragtay saaxiibada iga horeeyey kulamo badan baa la sameeyey dad kala duwan baa lala kulmay laakiin maanta kulankan cutubka shanaad muhiimad gaar uu noo leeyahay la kulankiina waxaa sidoo kale gara socda guddiga runtii shaqo fiican inay ka hayaan maalmahan in kulamo dud kala duwan bulshada lala yeeshay kulamadaasi oo ahaa la tashiyadii wejiyadii labaad waxay ka soo baxay in haddana dadweynihii dib loogu soo celiyey laga soo bilaabo kulankii kulamadii ugu dambeeyey hadda ee nairobi lagula yeeshay dadweynaha soomaaliyeed ee qurbo joogta markii laga soo noqday waxaa jiray kulamo kaloo lala yeeshay madaxda sare ee dowladda hadday wasiire yihiin iyo haddii qaybaheeda kala duwan markii la yidhahdo hala daajihiyo waxa aasaas u ah hor dastuurka in la dhammaystiro garsoorka inuu madax bannaan yahay uu shaqeynayo marka waa idinka rajeynaya insha alla maadaama khubara atiin inaad kasoo qayb gashaan arrimaha kale ee muhiimka waxaa weeye awoodda hala daadihiyaa la yidhi qorshihii hore looga soo shaqeeyey aad ka war haysaan mar kastana waan ku celcelinaynaa oo ahaa afartii cutub ee horeysay in la ansixiyey baarlamaankii la soo mariyey guddiyadii la sameeyey ee shaqooyinkoodii maanta gacanta kula jiraan waxay qeyb weyn ka tahay in awooddii la baahiyey xukuumadda dan qaran waxay mas-uuliyad gaar iska saareysaa in la dhammaystiro dastuurkan awooddana la baahiyo lagana gudbo in shaksi keliya talada gacantiisa ay ku jirto in talada lagu soo celiyo shacabka soomaaliyeed gacantooda maxamed daahir degane shirka madasha qaranka ilaalinta badqabka rayidka ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya cabdirashaaq xaaji suleymaan iyo warbixinta warkan muqdisho inooga soo diray waxaa maanta magaalada muqdisho lagu qabtay shirka madasha qaran ee ilaalinta badqabka rayidka waxaana ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedyada dalka xubno ka tirsan safiirada ku sugan dalka iyo wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka ah ee soomaaliya shirkana uu soo qabanqaabiyey xafiiska ergega gaarka ee xasilinta iyo badqabka arrimaha rayidka soomaaliya ayaa intii uu socday lagaga dooday sida ugu habboon ee loo ilaalin karo badqabka deegaanada laga xoreeyay khawaariijta iyo goobaha dhowaan ay ka baxayaan ciidamada ka tirsan howlgalka admeys wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdulaahi xaaji oo la hadlay warbaahinta ayaa shirkan ku tilmaamay in uu dalka u leeyahay muhiimad gaar ah isagoo ku tilmaamay in la qabtay xilligii loogu talagalay waan ku farxansanahay horta xafiiska muxuu ahaa ergeyga gaarka ah ee madaxweynaha uu samaynayo dadaalka uu samaynayo dadaalka uu samaynayo oo ah in muxuu ahaa la raadiyo sidii loo badbaadin lahaa bulshada waxaan keliya aan codsanaynaa muxuu ahaa in aan gaab dhicin ee ay nimankan intaanay bixin ciddii bedeli lahayd la helo oo ama ha noqoto international partnerska ama sna meelaha ay buuxin karaan hadee duruufo badan baa jira waa ognahay sidoo kale daraawiishta koonfur galbeedna waa u diyaar haddayba joogaan degmooyinkii intay awoodooda inkastoo aanay wada muxuu ahaa koobi karin laakiin waxaan u baahannahay taageerada sna ergega gaarka xasilinta iyo ilaalinta badqabka arrimaha rayidka ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya u qaabilsan cumar xaashi ayaa sheegay in shirkani uu yahay mid wax layskaga weydiinayo waxuqabashada dadka rayidka ee ku sugan goobaha laga xoreeyay khawaariijta iyo weliba goobaha ay dhowaan ay bannayn doonaan ciidamada ka tirsan howlgalka admeys shirkan maanta iyo berituu soconayaa maanta waa qaybtii ugu horreysay oo lagu dahfurayay oo laga istaraatiijiyada lagu soo bandhigayay oo draftka draft strategiga wadahadallo laga yeelan doona berituna qaybtii labaad oo heer technicaleh ama heer farsamo ayaa noo sii socon doona hadduu alla idmo marka waxaa la rabaa labada beri gudahood in meeshan uu ka soo baxaa istaraatiijiyad ama qorshe rasmi ah oo qaran oo dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ay fulin karaan isla fulin karaan oo lagu lagu wajahaya ilaalinta badqabta rayidka dadka ka soo qayb galeen dhammaan waa u mahad celinaynaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka ah ee soomaaliya cabdixakiin xasan ashkeer oo shirka furay ayaa xusay in shirkani uu ku soo aaday xilli loo baahnaa iyadoo dhowaanna ay dalka ka baxayaan ciidamada ka tirsan howlgalka admeys isagoo wasiir ku-xigeenku carabka ku adkeeyey in dowladda soomaaliya ay mar kasta muhiimad gaara ay siiso badqabka shacabka soomaaliyeed munaasabadan qaran ee ilaalinta badqabka rayidka ah waxay ku soo aadaysaa marxalad muhiim ah oo doodaheedu ay ku qotomi doonaan dadaalada badqabka bulshada rayidka iyo dadka soomaaliyeed kadib howlgalka atmis oo gebagabo ku dhow waxaa kale oo uu shirkanu muhiim u yahay bandhigidda istaraatiijiyada hanaanka badqabka bulshada rayidka ah taas oo ay ku cad yihiin qorshayaasha wax ku oolka ah ee badqabka bulshada rayidka ah xilliyada colaadaha iyo dagaalada islamarkaana lagu hubinayo gaarista dadka nugul iyo uu gargaaridooda waa istaraatiijiyad cad wakhtiyeysan oo ku sumtan ka hortag xaaladaha kala duwan taasi oo ay ka faa'iideysan karaan dowladaha dowladda soomaaliya iyo shacabkeeda iyo sidoo kale saaxiibada beesha caalamka cabdirasaaq xaaji saleebaan madaxweynaha soomaaliya ayaa dallacsiiyey saraakiil ka tirsan ciidanka ilaaladaha deegaanka xamar abshir cabdulaahi amiin iyo warbixinta warkan muqdisho inooga soo diray maamulka gobolka banaadir ayaa xarunta aqalka dowladda hoose ee xamar ku qabtay munaasabad lagu dhiirigelinayey ciidanka ilaalada deegaanka xamar ee dalacday munaasabadda ayaa waxaa ka soo qayb galay ciidanka dalacay mas-uuliyiinta gobolka iyo guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho yuusuf xuseen jimcaali madaale saraakiisha dalacday ayaa gaaraya ilaa iyo afartan iyo shan askari iyagoona u dalacay darajooyin kala duwan taliyaha ciidanka ilaalada ee deegaanka xamar ayaa ugu horeyn goobta ka hadlay waxaana u tilmaamay in muddo ay sugayeen dalacaaddan isagoona u mahadceliyey gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho yuusuf xuseen jimcaali madaale waxaan mahan mahad ballaaran uga soo jeedinayaa ilaahaygiina abuurtay waxaan kaloon mahad u soo jeedinayaa guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane yuusuf xuseen jimcaale madaale oo ah duqi magaalada ee ciidanka deegaanka inta uu labada jeer nin dalacsiiya asagaa ka jira markaan ilaahay ka cabsado ilaa goobjoogaan ahay horta guddoomiyaheenna aad iyo aadaan ugu mahad celinaa taasuna waxay caddaynaysaa inuu ciidanka ilaalin deegaanka oo guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane yuusuf xuseen jimcaale madaale oo aad u jecel yahay ciidanka ilaalin deegaanka gudoomiye waa kuu mahad celinaynaa mahaddaas ilaahay aa iska leh midda labaadna adaa iska leh waxaa waaye madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane doctor xasan sheekh maxamuud waa u mahad celinaynaa isagana oo ciidanka ilaalinta deegaanka madaxweynaheennu waaye runtii markii guddoomiyaheennu oo barabooskeenna geeyana wuu ka aqbalay waana na abaalmariyey gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa sheegay in dalacsiinta ay u qalmeen ciidankan waxaana u tilmaamay inay qabteen shaqo baaxad leh
waa maalin taariikh leh oo nooga duwan maalmihiina soo maray waa maalin aan isugu hambalyaynayno dallacsiinta ay dallaceen ciidanka ilaalada deegaanka oo aan islaahi u ka dhawaajiyey taliya carabow sabenadan ma aysan dhicin ciidan intaa la eg oo dallaco oo sarreeyo guuto oo ugu sarreeyo xiddiglana ugu hooseeyo taas waxay ku tusaysaa ciidanka ahmiyadda uu leeyahay dalkan iyo dadkan intaba ciidamada ilaalada deegaanka magaca ay wataan ayaa wuxuu yahay magac aada iyo aada u qiimo badan waxaan aada iyo aada ugu mahad celinaynaa markii uu isoo gudbiyey taliyaha ciidamada oo aan u geeyey madaxweynihii jamhuuriyadda federaalka soomaaliya runtii markaan jeedaalinay madaxweynuhu waa soo dhoweeyey marka ninkii ku darajeeyo ninkii ku xurmeeyo mar kasta wuxuu kaa mudan yahay xurmuu kaa mudan yahay iyo ha noolaaduu kaa mudan yahay xilligii kacaanka duqowdanaa joogi jirtee waxa waaye ha noolaaday soomaali ha noolaatay hebel ha noolaadaa lagu jiri jiray marka madaxweynaha waxaan leenahay madaxweyne waa ku mahadsan tahay sida aad iigu darajaysay inaan dalabkii aan kuu keenay aada iga aqbasho oo maanta aadaada nala qaybsato farxaddaani aan saakay isugu hambalyaynayno madaxweyne waxaan leenahay waa ku mahadsan tahay maxaa yeelay xadiidkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa man lam yashkur innaasa laa yashkur illaah qofkaan dadka ku shukrin ilaahayna kuma shukriyo marka waxaan leenahay mahadda ilaahay ka sokoow waxaa iska leh intii ka shaqaysa qofkii soo qoray qofkii soo gudbiyey qofkii ka daba tegay qofkii geeyey qofkii ku soo dhiftay qofkii soo qaaday intaba waa wada mahadsan yihiin waxaa noo suuro gashay oad ogsoontihiin inaan ciidan cusub aan qorno oo ilaa laba boqol oo gaarayo waxaan filayaa sidii dib dowladdu ay ugu soo maaragtay hanatay ay maaragtay loo loo maarata ay istabajoogi dowladdii federa dowladdii dhexe ama dowladdii federaalka baan dhahnee wixii ka dambeeyey muddooyinkii dambe oo dhan ciidan intaas la eg inaan la qorinaan u malaynayaa waan ciidanka lagu soo biirinin ilaa laba boqol ciidan gaaraayo taasna waxay noo aheeday guul iyo darajay noo ahaaday maanta inaan afartan iyo shan askari oo ciidamada ilaalada deegaanka ka mid ah inay dallacaan waxaan is leeyahay waa guul aan la ilaabi karaynin
abshir cabdulaahi amiin mas-uuliyiin ka tirsan maamulka jubbaland ayaa deeq raashin ah gaarsiiyey dadka deegaanka buulo xaaji oo u baahnaa in la caawiyo cabdirasaaq xasan ayaa warbixinta warkaa inooga soo diray magaalada kismaayo wafdi ka socda dowladda jubbaland oo isu jira wasiiro iyo xildhibaano ayaa muddo toddobaad ah waxa ay ku sugan yihiin deegaanka buulaxaaji halkaasi oo u tageen in ay indha-indheeyaan xaaladaha guud ee deegaanka mas-uuliyiinta oo kulamo gaar ah la yeeshay dadka deegaanka ayaa waxa ay sheegeen in deegaanka buulaxaaji ay ka jirto baahiyo badan oo xagga aas-aaska nolosha ah sida biyaha caafimaadka waxbarashada iyadoo halkaasi sidoo kale laga sheegayo inay ka jirto xaalado bini-aadamnimo dadka oo inta badan ah beeraley iyo xoolodhaqato ayaa markii horeba la daalaadhacayay dhibaatada ay ku hayeen kooxda argagixisada balsena u baahan in la garab istaago wafdiga oo arrinkaasi ka duuliya ayaa deeq raashin ahaa gaarsiiyey dadka deegaanka buulaxaaji si markaasi loogu garab istaago dhibaatada markaasi haysata ugu horeyn wasiirka wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ee jubbaland mudane cabdinaasir seeraar maaxa oo la hadlayay warbaahinta dowladda ayaa faahfaahin ka bixiyey socdaalkooda ay ku tageen deegaanka buulaxaaji waxaan joognaa magaalada buulaxaaji magaaladan bisha afarteedii baan nimid oo ku aadanayd maalintii arbacada ahayd markaan waraysanay oo xog xog waraysanay dadka deegaanka waxay noo sheegeen runtii ayaga iyo ciidankooduba halkan joogay in baahi badan ay ka jirta magaalada iyo duruuf dadka shacabka haysato maadaama ay cunaqabateen saaran tahay oo dad beeraley ay u badnaayeen dadka halkan degan beerihiina sanadkan runtii siday warka ay noo sheegeen aan la tabcanin duruufo jira dartood qaylaan dhaaminay qayladhaankii waxaanu keennay raashinkan halkan ka muuqda gadaasha annada taagan horaan u talagalnay runtii baahida magaalada intii laga gaadho magaalada in lagu daboolo marka waxaan rabnaa inaan ku wareejinno raashinkan guddoomiyaha iyo odayaasha magaalada ay nagala wareegaan kadibna ay siiyaan dadka oo ay u qaybiyaan dabcan waxaanu ahayn safarka igu heliyey wasiirka caafimaadka iyo wasiir ku-xigeenka dhallinyarada iyo isboortiga ee jubbaland marka waa mahadsantihiin su-aad noo soo dhoweyseen waana ku faraxsannahay runtii markan inta koowaad ma noqon doonto raashinkan raashimo badan baa yaa la keenaya hadduu laa yidhaahdo inta waa hordhac weeye waa emergency baahiyaha jirta ee waxyaalaha ugu dareen emergencyga yaa noogu talagalnay in lagu daboolo wuxuu isugu jiraa briis iyo sokor iyo saliid waa saddex boqol iyo konton qows yaa noogu talagalnay oo dadka danyarta ah saddex boqol iyo konton qows marka aad iyo aad baad umahadsantihiin soo dhawaada baarka laafuud gudoomiyaha deegaanka buulaxaaji oo dhankiisa ka hadlay gargaarka ay dowladda gaarsiisay dadka ku nool deegaanka buulaxaaji ayaa u mahad celiyey mas-uuliyiinta dowladda ka socday oo halkaasi gaaray waxaan dhownahay mudane wasiir soo dhowaada caawimaada iyo baahida buulaxaaji ka jirta hadda ka hor baan iisoo gudbinay xagga dowladda waad ku mahadsantihiin gargaarka sida dhaqsada badan aad noogu keenteen sidii maalinkii hore aan nooga soo hadlay baahiyo badan baa meesha ka jira sida dadkii beeraleyda ahaa oo nimankan cadowgaha ee sideed iyo tobanka sano madaxa kaga taagnaa ay u diideen inaad beertaan iyagoo ka soo jeeda wixii horumar ahaa ee bulshada soomaaliyeed dan u ah haddana waad ku mahadsantihiin mudane wasiir sida dhaqsada badan eed ummaddan oola soo gaadheen gargaarka boqolkiiba boqol waad ku mahadsantihiin waana inaga gadoonnay waa kaa raashinkii wasiirka raashinku nugo nala soo gaadhay waa kaa waan ka gadoon cabdirasaaq xasan taliskii ugu weynaa ciidanka hadmis ay ka baxeen deegaanka habuur gaabo oo hadda ay gacanta ku hayaan ciidamada jubbaland ayaa waxaa booqasho ugu tegey wafdi ka socda maamulka jubbaland axmed cabdiraxmaan ee warbixinta warkan kismaayo inooga soo diray halkani waa taliskii ugu weynaa ciidanka atmis ay kaga sugnaayeen deegaanada xeebaha waxaana uu ku yaalaa deegaanka buurgaabo ee gobolka jubbada hoose dhowr bil ka hor ayay ka baxeen ciidanka atmis waxaana hadda ku sugan xeradan ciidanka dowladda jubbaland oo la wareegay markii atmis ay ka baxday waa taliskii ugu muhiimsanaa ciidanka atmis saldhigyada ay ku leeyihiin guud ahaan deegaanada jubbaland mas-uuliyiin ka tirsan dowladda jubbaland oo ku sugan deegaanada xeebaha oo ay ka socdaan howlgallo amniga lagu xaqiijinayo ayaa xeradan booqday mooge xuseen guhaad oo ka mid a saraakiisha ciidanka dowladda jubbaland ee xerada kala wareegay ciidankii atmis ayaa sheegay in xeradan ay ku sugan yihiin ciidanka dowladda jubbaland islamarkaasna ay ku filan yihiin guud ahaan amniga dowladda jubbaland
waxaan joogaa burgaawo xaradan waa xarar admis aniga aan kala wareegnay inagoo jubbaland eh xaradan ma joogto federal ma joogo ciidanka jubbaland daraawiishtaa joogtaa waxaan u caddaynayaa beesha caalamka iyo dadka shacabka propagandada dadka lagu wada halagada haddii loo baahan yahay inay wax la qabto buali iyo jilibaa u baahan in la xoreeyo intii diyaarad ciidan lagu soo guro in meel nabad eh oo ciidamada jubbaland ay joogaan in la keeno la- dadkii shacabka lagu qalqalgeliyo taas waxaan yeelayna maaha anagaa saraakiisha eh anagaa u taagan marka waxaan u sheegayaa madaxweynaha soomaaliya hadduu rabo inuu wadan qabto al-shabaab wadanka dadka shacabka guumaysanaysa lacagta l- dadka eh, barabagandada lagu wado oo ciidamada jubbaland intii lasoo boqol loosa tuurayo shacab masaakiina meel arka watuulina ilaa buaale ilaa eh, jamaame ha loo geeyo dadkaasaa u baahan gudoomiyaha degmada badhaadhe xasan nuur cabdi ayaa xusay in marnaba aan la aqbali doonin xasilooni darre laga abuuro deegaanada jubbaland ee hadda nabadda ah ciidankuna ay ku sugan yihiin amniga guud ee guud ahaan deegaanadaasi
Eh, maanta waxaan ku sugannahay eh, meeshii loo yaqaano buurgaabo oo ay joogaan ciidamada maamul goboleedka jubbaland uu madaxweynuhu yahay axmed maxamed islaam ciidamadaas ku sugan meelihii ay ka wabihii ay ka- ay ka baxeen admis oo gacanta hadda ay ku hayaan ciidamada jubbaland waxaan u sheegaynaa dadka been abuurka meelaha ka wado oo dhahaya waxaan la wareegaynaa xiidam- eh, meelaha ay ka baxeen admis inaysan waxba ka jirin ay been abuur tahay mana ka yeelino in mataqaanaa waxaas barbagaantaha meelaha ay ku wadaan mana shaqayn doonto taasna waxaan sameynaa waxaan- waan- waxaan u taagana dalkeenna iyo dadkeenna waxaa- da- ciidamada qadabka soo jubbaland waxay u taagan yihiin inay dalkooda iyo dadkooda iyo diintooda inay difaacaan diyaarna uma nihin cid allaale ciddii kusoo duusho jubbaland waxaan diyaar unahay inaan gacan biro ku qabanno cid aan ka yeelina ma jirto waddankana waa amni annagaa joogno wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka ee dalxiiska dowladda jubbaland mudane cabdifataax maxamed mukhtaar ayaa tilmaamay in jubbaland ay ku filan tahay amnigeeda islamarkaasna ay nasiib darro tahay xasilooni darrada dowladda federaalk soomaaliya ay ka abuureyso deegaanadan oo muddo dheer nabad ahaa waxaan halkan ugu sugannahay anigoo ku hadlaya afka magaca dowladda jubbaland waxaan rabaa inaan halkan ka caddeeyo in halkani ay ahayd xeradii ugu weyneed ee ciidamada atmis ay joogi jireen halkanina ay ku wareejiyeen ciidamada daraawiishta jubbaland si nabadana ay ugu wareejiyeen waxaan soo marnay kuddaa oo ay halkaasi sidoo kale hadda ay ku sugan yihiin ciidamada daraawiishta dowladda jubbaland horeyna ay u deganaayeen atmis oo ay ugu wareejiyeen mataqaanaa ciidamada daraawiishta jubbaland atmis sideedababa toddobo qeybood bay ka degneed jubbaland laba qeyb oo kismaayo ah cabdalla biroole kuddaa buurgaabo ceel waaq taas dhammaan waxaa la wareegay ciidamada daraawiishta jubbaland si nabadaa bayna ugu wareegeen waxaan arkayay ra-iisul wasaarihii ugu sarreeyey dalka oo ku andacoonaya in ciidamada meesha la geeyey loo geeyey inay atmis kala wareegaan ay dadka deegaankana soo codsadeen dadka deegaanka waxaa horey ula joogay haddana la jooga mudana ra-iisul wasaare ciidamada daraawiishta jubbaland iyo ciidamada nabad sugidda iyo guud ahaan ciidamada jubbaland ciidamada laga keenay eh, magaalada muqdisho mudana ra-iisul wasaare iyo mudana madaxweyne ciidamadaas waxaa looga baahan yahay afgooye iyo shabeellada hoose hiiraan mudug waxaan rabnaa halkan inaan ka cambaareeyo ciidanka raasgambooni lagu soo daldalayo ciidan wanaagsan ma ahan ciidan lama siyaasadeed u socdo waaye waxa laga soo sheegayana wax wanaagsan ma aha ani ma raba inaan hadda sii tafaasiilay laakiin waxa laga soo sheegayo wax wanaagsan ma ah ciidamadaas waxaan rajaynayaa in dowladda federaalka soomaaliya intuu miyirka usoo laabto inay ciidamadaas dib u celiso intaas dhegaystayaal waxaa noogu dhan warkii habeenee raadiyaha cadaado aad ka dhagaysanayseen siddeetan iyo siddeed dhibic shan warka waxaa soo saaray dalana socodsiinaya anigoo ashar maarka maxamed maxamuud waxaa ii farsameynaya luqmaan axmed maxamuud intaan warkaan warka xiga ku kulmi doona habeen wanaagsan